bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku aastaysan tahay koo iyo labaatanka bisha disem janawari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wareegto kasoo baxday xafiiskiisa xilka qaadis loogu sameeyey guddoomiyihii hore gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisii iyadoo xilkaasina loo magacaabay maamul cusuba wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa shaqadii looga joojiyey taabid cabdi maxamed guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqi magaalada muqdisho ayadoo xilkaasina loo magacaabay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaana loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed cabdulaahi maxamed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda iyadoo sidoo kalena loo magacaabay xuseen maxamed nuxurwa guddoomiyaha waa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo sidoo kale maaliyadda marwa basma cumar axmed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo sidoo kale wacyigelinta aadan sheekh cabdi fidow ayaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guuda xogayaha guud ee maamulka ayaa loo magacaabay cumar cabdirasaaq xuseen oo ka mid noqonaya maamulka cusub ee gobolka banaadir iyadoona saaka la sheegayo in ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ay isku gadaameen xarunta dowladda hoose ee looga arrimiyo magaalada muqdisho ciidamada koofi guduud ah ee laga maamulo madaxtooyada soomaaliya iyo kuwa nabad sugidda ayaa lasoo sheegayaa inay u diideen maamulkii hore ee gobolka banaadir in ay gudaha u galaan xarunta dowladda hoose la wareegitaanka ciidamada ee xarunta gobolka banaadir ayaa timid kadib markii xilka qaadis oo madaxweynaha soomaaliya uu ku sameeyey aroornimadii hore ee saakey guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir kaasi oo isagu muddooyinkii dambaba waday ololo ka dhan ah maqaamka magaalada muqdisho oo uu sheegay in ay tahay lamuraan inay hesho muqdisho matalaada rasmiga oo ay ku yeelato dowladda qeybaheeda kala duwan dhinaca kalena munaasabad habeenkii xalay ahaa ka dhacday xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa guddoomiyaasha degmooyinka iyo dad laga keenay degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir waxa ay ugu doorteen taabid cabdi maxamed in si kumeel gaara labada sane ee soo aadan oo kusii maamulo gobolka banaadir iyada oo loo diyaarinaya xilligaasi gobolka inay ka dhacdo doorasho lagu soo dooranayo maamulkeeda guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee dadkii ka qaybgalay munaasabadaasi oo marka hore lagu sameeyey xubnaha golaha deegaanka ah kadibna doorasho ay ka dhacday gacantaag ah waxaana gobolka banaadir maamulkiisa sare loo doortay guddoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed iyadoo ku-xigeenna loo doortay ereg oo hore u ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir haddaba cabdifataax cumar xalane afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa warbaahinta u aqriyay wareegtadii doorashadaasi
kasoo baxay bulshada gobolka banaadir kadib markii dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir ay dowladda federaalka ay ka waayeen xuquuqdii dastuuriga ahayd iyo matalaadii ay lahaayeen ay ku lahaayeen labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kadib markii dadweynaha reer banaadir ay sabraayeen muddo fog ayna sugaayeen inay helaan xuquuqda ay leeyihiin waxa ay dadweynaha gobolka banaadir go'aansadeen inay qayb inay qabsadaan shirweyne looga tashanayo masiirka iyo aayaha gobolka banaadir waxaa shirweynahaas ka soo qayb galay xubno matalaya saddexda milyan iyo barka muwaadin ee ku nool gobolka banaadir oo isugu jira golayaasha degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba doodeer kadib waxaa shirweynahaas ka soo baxay qodobada soo socda o laga bilaabo caawa oo ay taariikhdu tahay labaatanka bisha koowaad labada kun siddeed iyo tobanka waxa ay si kumeel gaara u doorteen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed inuu noqdo labada sane ee soo socota inuu hayo labada sane ee soo socota xilka guddoomiyenimo ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho qodobka labaad muddadaas labada sano ah ee ku-meel gaarka waxaa lagu diyaarin doonaa shuruucda rasmiga ahayd ee lagu dhisi lahaa golaha deegaanka gobolka banaadir namber saddex muddadaas labada sano ah waxaa laga sii shaqayn doonaa maqaamka gobolka banaadir si bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir ay u hesho xuquuqda dastuuriga ah ee ka maqan afar waxaa sidoo kale la dadar gelin doonaa muddadaas labada sano ah isku duubnida iyo midnimada bulshada ku nool gobolka banaadir qodobka ugu dambeeya ee namber shan waxaa sidoo kale laga sii shaqaynayaa horumarinta adeegyada dadweynaha sida nabadgelyada waxbarashada caafimaadka iyo wixii la mid a jahawareer siyaasadeed ayaa u muuqataa oo cirka isku sii shareeraya ayadoo horey khilaaf xoogan oo muddooyinkaas soo taagnaa u dhexeeyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqi magaalada muqdisho jaabir cabdi maxamed iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre kuwaasoo ku kala aragti duwan matalaada gobolka banaadir oo yeelo karo ayadoo xubnaha gobolka banaadir hormoodaya ay muddooyinkii daba wadeen olole ay ku raadinayaan xuquuq gobolka uu yeesho taasi beddelkeeda dowladda soomaaliya ayaan u socon hor u socod dhinaca matalaada gobolka banaadir ayadoo dowladdan dowladdii ka horraysan hore ay isu hortaagtay in gobolka banaadir uu wax matalaada ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya wixii wararee kusoo kordho wararkeena daba ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo halka warkaasina aad ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa raadiyo wardheer qarax miino ayaa la sheegay inuu ka dhacay wadada ex control afgooye kaasi oo dhaliya khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxana oo ahaa midka loo adeegsaday miino dhulka waa wadada hareeraheeda la dhigay ayaa waxaa la tilmaamay inuu ku qarxay dad rayid ah oo halkaasi marayay ayadoo aysan jirin waxyeelo gaadiid soo gaaray ama ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya inta la xaqiijiyay hal qof oo ayaa ku geeriyooday oo ka mid ah dadka deegaanka halka hal qof oo kalena dhaawac uu kasoo gaaray qofka dhaawaca uu soo gaaray ayaa la sheegay inay tahay ahayd gabar yar oo xilligaasi waddada maraysay taasi oo ku wajahneed suuq halkaasi ku yaalo oo dadka deegaankaasi ay ka dukaamaystaan qarxan ayaa ka dhacay afaafka hore ee iridka jaamacaddii gaheer halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya lamana oga sida ay u sahlanaatay in miino la dhiga goobtaasi waxaana goobta soo gaaray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qaybahooda kala duwan kuwaasi oo howlo baaritaana haatan ka wada sida wararka aynu ku helayno waxaana xiran wadada qaraxa uu ka dhacay wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana waxaa habeennimadii xalayah ay ku hoydeen waqooyiga gobolka mudugga gaar ahaana degmada cabudwaaq oo uu gaaray madaxweynaha soomaaliya waxauna kulamo la qaatay bulshada qaybahooda kala duwan waxaana lagu wadaa maanta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in uu khudbad u jeediyo dadka ku dhaqan degmada caabudwaaqa fagaarana uu kala hadlo madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale la filayaa inay dib ugu laabtaan magaalada cadaado si loo xaliyo khilaafka halkaasi ka taagan ee ku aadan aragtida odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado kuwaasi oo hore u sheegay in magaaladaas aanu dib ugu soo laaban karin madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf iyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug ayagoo tilmaamay labaduba inay ka tirsaneen maamulka galmudug sida ay hadalka u dhigeen odayaashaasi xubno la socda madaxweynaha soomaaliya gaar ahaana maxamed tikey ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu tegi doono degmada caabud waa degmada cadaado si uu u xaliyo khilaafkaasi dibna aan ugu soo laaban doonin magaalada muqdisho inta laga xalinayo khilaafka waxaana sidoo kale u tilmaamay madaxweynaha soomaaliya socdaalkiisa inuu sii dheeraan karo iyadoo aan la xalinin cadaado muranka ka taagana dib aan ugu laaban doonin madaxweynaha magaalada muqdisho
khilaafkii yaraa oo hadda soo baxayo oo cadaadaha isagana waa lagu noqon doonaa waa la tegi doonaa safarkan iyadoo aan hawlaha khilaafaadka jiro oo dhan dhammaan madaxweynuhu sida qorshuhu yahay soo noqon mayo waxaa la rajaynayaa laakiin inta saacad walba iyo afar iyo labaatanka saac shaqadu way socotaa waxgarad iyo aqoon-yahan iyo xildhibaano iyo wasiiro iyo aqalka sare intaba waa ay la socdaan madaxweynaha intaas iyo inta deegaanada loogu yimaado iyo madaxweynihii galmudug iyo sheekh shaakir iyo intaasoo dhan madaxweyne ku-xigeenkii golayaashii xukuumadda intaasoo dhan meeshay marayaan waxgarad uma maqna ayaa loo oran karaa deegaanadan iyo inta ku hareeraysan intaas waxay ka wada shaqaynayaan wax walba sidii khilaafa loo xallin lahaa inta uusan madaxweynuhu safarkiisa soo gebagabayn wuxuu qorshuhu yahay meel walba oo colaade ay ka jidho meel walba oo khilaaf ka jiro meel walba oo amni darra ka jidho intaasoo dhan iyadoo lasoo dhameeyey oo wax laga qabtay ee meelna lagu xiray meeshii guddi u baahan guddi loo qabtay meeshii waxqabad u baahan waxqabad laga qabtay meeshii wixii ballan u baahan ballan laga qabtay ayaa madaxweynuhu muqdisho soo gelaya ugu dambeynna taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa tilmaamay in ciidanka isku dhafka ee ku sugan magaalada gaalkacyo ay haatan u xoogsiibanayaan ciidamo qaran kadib markii sida uu sheegay ay u howlgaleen sidii looga baahnaa waxa uu tilmaamay in ciidamadan ay yihiin kuwa haatan ka shaqaynaya danaha bulshada ku dhaqan deegaanada maamulada puntland iyo sidoo kale galmudug waxa uuna tilmaamay inay yihiin ciidamada kuwo dhexdhexaad ah oo aan ku xadgudbaynin shacabka waxa uuna sheegay in looga baahan yahay ciidamada inay ahaadaan noocaasi xilli uu magaalada gaalkacyo kula hadlayay warbaahinta ayuu hadalkani ka sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya midda aan ku leeyahay awal ma jirin ciidan dhexdhexaad ah ama ciidan qaran ah oo inta u istaaga yidhaahda nabaddarrada iyo amnidarro keenaya annaga wax ka qabanayn laakiin hadda maanta waa ka bedelan tahay xoogga dalka soomaaliyeed ciidan ah oo konton iyo qaybta konton iyo afraad iyo qaybta labaatan iyo koobaad kow iyo labaatanaad ka tirsan ayaan geynay waa hubaynay dharkoodii waan siinay noloshii iyo agabkay u baanaayeen intooda badan waa dhinay ayaga ayaa jooga waxaana markhaati u ah dadka shacabkaa oo dhacdo dhacday oo hadda dhexdooda dhibaato keeni lahayd hadaysan joogin ayaa ilaahay sabab uga dhigay ayagu inay xalliyaan goobihii bay fadhiyaan waxay amni darrada cid kasta oo keenaysa ayagaa qabanaya hadda maanta meelo badan baan maray oo dalka ka mid a kuwa haddaama joogaa googaa meeshaan xamar iyo gobollo koonfurta ka nimid waqooyiga xataa waadigii horay dhammaantood dadka soomaaliyeed inay heshiiyaan bay diyaar u yihiin keliya waxay u baahan tahay in hoggaanka arrintaas horseeta ka ahy inuu yahay nin daacad ah
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo qardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idin akrinayay intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasio nabadgelyo